بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة السابعة مسألة التضبات وكمدة من مسائل الباب alkhamis oo fil wuduu'iya sideed misr ayuu ku sheegay labadii u dambe ayaa noo dhiman tan waa tii toddobaad waxaa noo dhiman kale midii sideedaad waayo almasalatu saabicatu masalada toddobaad waxay ku saabsan tahay maa kii ayay ku saabsan tahay yajibu waajibaayo lahu ay limaa lahu ay liajlihi waayo isaga dartiisii alwuduu weysaqaad u waajibayo waayo maa kii ayay ku saabsan tahay yajibu waajibaayo lahu ay liajlihi asaga daraaddiisiiba alwuduu'u weysaqaad u waajibaya waay weysaqaadkani asaga dartiisa u waajibaya asaga in markii la rabo inuu la sameeyo weysaqaad la-aan lama samayn karo waay weysaqaad la-aan lama samayn karo haddii aad u baahato asagaasi inaad samaysid lagama maarmaan waayo inaad soo weyso qaadatid waay maanaha wayajibu waxaa waajib ku ah cala almukallafi ninkii la kallifay dushiis way ninkii la kallifay qofkii la kallifay la mashaqeeyey takliif dusha laga saaray awaamir iyo nawaahi dusha laga saaray mukallaf waxaa waaye qofkii wax dusha laga saaray la amray waay nawaahi amase awaamir iyo nawaahi dusha laga saaray waxaan samee waa lagaa rabaa waxaan ka joog ha samaynin dusha laga saaray kaasna kee way almuslimu alcaaqilu lbaaliq waay qofka muslimka ah caaqilka ah baaligana ah caaqil iyo baaqil caaqil iyo baaliq ah caqli ilaahay siiyey qaangaarniman ilaahay gaarsiiyey kaasa la yidhahdaa mukallaf waa la kalifay maxaa laga rabaa salaadaa laga rabaa soonna laga rabaa waxyaabahaas awaamira laga rabaa waayo nawaahiina waa laga reebay waxyaaba xunxun inuu sameeyo salaad inuu ka tago waa loo diiday soonka inuu ka tago waa loo diiday ilaa bicudurin gaarkeedii marka kaasa la yidhahdaa wayajibu waxaa ku waajibay cala lmukallafi kii la kalifay dushiisii ficlu wuduu'i weysaqaad samayntiisa waajibku waa ficlu waa faacilkii yajib ficlu lwuduu'i weysaqaad samaynteed ayaa waajib ku ah lilumuuri aramo dartiis dartoodii waay maxay waajib ugu tahay lilumuuri waay aramo dartooday waajib ugu tahay aramaha salaatiya ee imaan doono ko asalaat waay qofka hadduu rabo inuu salaad dukado waxaa waajib ku ah inuu soo weyso qaato salaadaas darteedii waay inuu kusoo weyso qaato biyo ama inuu kusoo weyso qaato turaab ama haddii waayana gaarkeedii waaye baa waxaa la yihahdaa kaas faaqidu atuhuurayn faaqidu tahuurayn labadii looga daahir qaadanaya kii waayay way dhici kartaa inuu waayo ciid iyo inuu waayo biyo labadaba takliifkii marka waa ka dhacay fataqu lama statactum wixii hore oo weysaqaadki waa ka dhaca kaas weyse la-aana dukunaya salaadiisina ma soo celinaayo waajibaadka o dhan markii sidii la rabay markii qofka awoodi waayo waa ka dhacayaan soo ma martabadii kuxisoo xigtay ee tagayaan mar walba sidaas ugu awoodo ayuu sameynaya fataqu llaha ma statactum laa yukalif llahu nafsan illa wusha maxaa u daliila marka salaada farda haatama sunaha ahaatee waa laga rabaa waayo haddii salaada dukunaayo waxaa laga rabaa weysaqaad weysaqaadkaas muxuu u waajibaya marka salaadaas darteeda soo maa maa yajibu lahu alwuduu waa kana lixadiidi ibni cumara radi allahu canhuma marfuucan haaluu yahay indeg indeg indeg ishkaal marfuuc maa la yihahdaa marfuuc ya calaamatu rafyi damnatu daaratun waa laga wadaa hay marfuucge ism marfuuc waay اسم مفعول ah xadiidka laga wadaa marfuuc maxaa laga wadaa marka xadiidka marfuuc ah xadiidka marfuuc maxaa laga wadaa nebiga ee waa ka sugnaaday waa ka sugnaaday miya bidabdi xaqiiqatan he ya marfuuc maa la yidhahdaa عند المحدث عند العلماء اصطلاح مصطلح ها ربط غنيت حوال مرفوع معه ما لي رضا آه. مصطلح مرق نمية حتى البيقونية مرقتا هيا هي واتقنا لازم مرفوع معه حديث مرفوع ما له وضع يا نبي له إلا فيه ما وضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير الى اخره صحيح مية ولازم اقرا بدي مرفوعيه هاي نبي لو رفعيه وصحيح لي مية يا مرقارنا مرقار حسن ضعيف وي مرقارنا حسن وي اذا بحسب اسناده وي قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا صحيح لحديث ابن عمر أو الدليل رضي الله عنهما مرفوعا هل يهي كند وحاوي وصحيح شككم مجرؤ لا يقبل الله إلهي ما أقبل صلاة صلاة بغير طهور طهر قادش لأنا أم بغير طهور صلاة والنكرة في سياق النفي تفيد العموم صنعها طعمة فرضها هاتي ولا صدقة صدقا صدقا إلهي ما أقبل صدق ذا من غلول وخيانة حق ذاك هاتي إذن السلسل أي صدقة فرضها طعمة صنعها هاتي إلهي ما أقبل هذا يتكتب هاي غلول وي خيانة لو الطواف بالبيت الحرام وي قفكي وربو بيت الحرام بيت العتيق إنه ضوافه قفكي ربو وحالك ربو سقن إنه سوى سقاط وي الطواف وي بيتك درتي سوى سقاط واجبات بالبيت بيتك للضوافه ضواف محاوي ضواف معنى ما وي وريق وي إن كعبة لو سوى وريق سيداس الحرام بيت الح... بالبيت الحرام لضواف واي فرضا كان اهاي ضواف كاسي او نفلا حلقات ما لها مر وحو نغنيا ضواف ضواف يا شو سدح ما انت هاي سرت السؤال رد الفرع هاي عندك ضواف وسدح ضواف الافاضه ضواف الوداع قدوم افاضه قرمه دعه ya ifaado goormee dhaca markii ninka qof soo galo maalintee ayaantee waqtigiis goormee gala goormee gala ifaadada ha mal sideedaad sagaalaadka tacarafaa la istaagan yahay ba indaka adi ninka ninkan horta daahir ninka fadhi horta ha goormee carafo يا سلام عندك طبنات كويس صحيح انا عندي طبنات كويس markii jamrada la tuurto tinta la iska xidro wax la qalo kadib la aadayaa dawaaful ifaad la samaynayaa kan kalena wadaacna gorm quduumna markii la galaayo kooda la galaayo ayaa ودعنا ودعنا مرقي قفك صوت تقاي ماشي صح اذا قدومك معاه واي حكم كيس ها سنة واي ودعنا يا واجب واي إفادنا يا سنة لا مستان هاي الركن من أركان حجكم دي ها لك تبي waayahay marka sunaha ahaado ama farad ha ahaado sidaasi waaye wixii sunaha iyo wixii farda inaan ogaano waa muhim jiddan soo maa meeshaani adidana maadaama uu sheegay labadaba saga addawaafu dawaafay midka labaad bilbeyti la dawaafayna la dawaafay beydka alxaraami xurmada lahaa fardan kaana ahaaya dawaafkaasi unafla lificlihi nebiga ficilkiisa tusina sala alay wasalama فإنه النبي توضأ وهو سقاطي ثم كتب ضاف وضوافي بالبيت بيتك أي ضوافي إي ولي قول النبي هذا الكيس أدري صلى الله عليه وسلم الطواف ضواف بالبيت بيتك لا ضوافه صلاة وهي وصلاه بوي الا ان الله اللي اباح واب فصحي وبني في دحديث الكلام تلك على سكويس لكن صدى الشيخ الالباني رحمه الله عليه غير كيس وحي وحليه هذيك وصحيح وصغنيه اذا هو شرط in lasoo weyse qaato waa waajib in lasoo weyse qaato tawaafkana iyo walimancihi manci nebiyi nebigeed u diididiisii waay alxaa'ida gabadhii caadada ku dhacday u diiday min adawaafi u diiday xataa tadhura ilaa ay soo daahir qaadato ها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت يا الله قالوا دي دي صحيح وسلم مثل بعض سدع مص المصحف كتاب قرآن كتاب الشيري سواية السجن ولو سوي سقادنا ببشرته كتابه جلكي سواية بشرتي بلا حائل حائل لآن تيد لآن واي. لقوله إلهي هذا الكيس والدليل تعالى سريجه laa yamasuhu ma taabanaayo qur'aankii ila almutahharuuna kuwii la dahiray mooyaane wa jumhuur lculamaai aayaddan waxay u daliishanayaan musxafka taabashadiisa inaan banaanayn waxay leeyihiin damiirkani laa yamasuhu hu ku jiro ayaa qur'aanka loo celinaya haddii qur'aanka loo celiyo waa ku caddahirha laakiin laskuma waafaqsana sida saxiiga aayadda daliil umaha kitaabka qur-aanka taabashidiisa inay mamnuuc tahay aayadda daliil umaha kuma cad maxaa yeelay damiirka meesha loo celinaya laisku khilaafsan yahay looxul maxafuudka loo celinaya ama qur-aanka loo celinaya laisku khilaafsan yahay sida u badan tahayna looxul maxafuudka loo celinaya laa yamasu ila almutahharuun iyo waliqowli nebi hadalkiisii sala allahu alay wasalam laa yamasu laa yamasa alqur'aanu qur'aana ilaa daahirun way laa yamasu ma taabanayo alqur'aana qur-aanka ilaa daahirun mooyaane xadiidkana culimada waa isku khilaafsan yihin lakiin si saxiixa waa xadiidku waa xadiid saxiix ah ala aqali xawaalihi waa xadiidun xasan kana laakiin ku cad in la yidhaahdo waa loo daliishana la yidhahdo waa loo daliishana la yidhahdo ayada naftirkiisii liskuma waafaqsana ilaa daahirun tan waxaa laga wadaa mus gaal muslim keligiisa laga wadaa gaalkaa meesha ka baxay ayay leeyihiin oo culamada qaar khilaaf waa ku jira laakiin qowlu ljumhuur waa sidaani xadiidkaani ay u daliishanaan iyo aayada aayadda laakiin sidii la rabay liskuma raacsanaa xadiidkan laakiin naftirkiisa waa lasoo khilaafsan yahay isadaa daraaddeed marka waxay dhaheen culamada qaar ka mid a waa bannaan tahay qormka muslimka ah waa taaban karaa in almumina laa yanjusa leeyihiin waa taabanaya u bannaan tahay laakiin jumhuur lculamaa'i waxay leeyihiin ma taabanaayo sidaasi inaan la taabanaynin waa min camali salaf waay salaf amalkoodii waaye haddii kor waa soo marnay faahfaahinteeda washajac ku soo marnay washajac ku soo marnay asheekh islam ibnu taymiya in asxaabada ka mid ah laba qof masedaha ka soo sheegay kadibna qof asxaabada ka mid a u khilaafay lama hayuu leeyahay xadiidkanina min ataabiciyiina laga soo bilaabo ila alaana a'imat lislaam waa soo daliishanayaan ala'immat larbaca kulligood xadiidkana soo daliishanayaan waxay leeyihin ma taaban karo idan waa in wixii la awoodo laiska ilaaliyo taabashadiisa almasalatu ahaaminatu masalada sideedaad maakii waaye yustaxabu loo sunaynaayo lahu asaga alwudu weyse qaad waay almasalatu athaamina masalada sideedadna maakii waayo ayay ku saabsan tahay yustaxabu loo suneeyo lahu ay liajli asaga dartiisi alwudu'u weyseqaadka loo suneeyo waayo in loo weyseqaaso loo weyse qaato dartiisii loo sunaynayo shaygaas inaad samaysid haddaad rabto waxaa lagu sunaynayaa inaad weyse qaadatid way maanaa yustaxabu waxaa la sunayaa alwudu'u weyseqaadkayaa la sunayaa wayundabu waa la ammaanaa alistixbaab wnuduub iyo wanadbu alistixbaab wanadbu iyo wasunan isku mid waay almustaxab almanduub almasnuun waa isku mid dhammaantood isku dhowya sida raajaxsan culama qaar way kala soo saarayaan laakiin isku mid waay yustaxabu waxaa la sunayaa alwudu'u weyseqaadka ayaa la sunayaa wayundabu waa la ammaanaa fi laxwaali axwaal dhexdoodii ataaliya soo socoto kow cinda dikri illaah ilaahay dikrigiisa agtiisii tacaala sareeye wa qiraa'ati alqur'aani qur'aanka akhrisintiisa agteeda waay markii qur-aan la akrinaayo qofku waxaa la rabaa inuu soo weyse qaato qur-aanku wuxuu yahay ha ilaahay dikrigiisii soo maha saaradaasi kaamilka inuu qur-aanka alle ku akriyo waa sunno waajima ah isagoo weyse la-aan ah waa akrin karaa hadda isagoo janaabo qaba waa u banaan tahay sida raajahsan inuu akriyo dushi ka akriyo laakiin sida fiican waxay tahay inuu soo weyse qaato ama kitaab ha ka akriye ama dushi ha ka akriye labo cinda kulli salaatin salaad walba agteedii waay salaad kastoo agteeda inuu soo weyse qaato waay salaad kasta markii la tukanayo waxaa laisku ogaaya inaan waajib ay tahay u si ways qaato haddii meeshan maxaa haddan sunuu leeyahay yaa fadina u baraaragsan arrintan ee daahir tajdiid lwuduui waay saxiix ahsanta meeshan hadda waxaa tajdiid lwuduui waay adigoo markii hore waysadaada aan jabin oo qabto hadda markii labaad waxaa kuu banaan inaad tajdiid lwudu ay samayto waa sunna sidaas u leeyahay cinda kulli salaat limuwaadabatihi muwaadabati nabiy nabiga daa'imidiis darteeda u daa'imay sal alayه wasalam calaa dalika arrinkaas dushiisu daa'imay waay nabiga saas yeeli jiray kamaa fii xadiidi anasin sidii ku sugan xadiidkii anas waay radia allahu canhu qaala inuu dhahay nabig oo ninka la yihahdo anas kaana nabiyu nabigu wuxuu aha sal alay waslam yatawadau mid weyse qaadana cinda kulli salaatin waay anas muxuu yahay khaadimu rasuuli lahi sal slam waay toban sano khaadimay xadaran wa safaraa oo og yahay marka inti badan tajdiid lwudu waa fiican tahay in shanta salaadood hal weyse qaad lagu dukadan waa banaan tahay haddii aad awoodid salaad subax weyse qaadkii aad weyse qaadatay duhur aad ku dukato casar aad ku dukato ish magrib aad ku dukato cisho aad ku dukato kulligood salafka saas way samayn jiraan laakiin dadka hadda badan inta hadda jooga waa ka yar yihiin dulqaadkoodii meesha ma dhamo inta badan oo raashin ala isku ururinaa xaggee loo caraa leeya marka soo ma saas waay had marka waa banaan tahay laakiin waxaa fiican markasta salaad kasta in loo weysa qaato tajdiid alwudu darteed haddii markii hore weyse aad qabtay lakiin haddii kaa jabtay waajiba ku tahay waa soo marnay taas waaya saddex saddex waaye yustaxabu lwudu weyse qaadki waa loo waa waxaa loo sunay waa la sunaynayaa liljunubi kii janaabada ku dhacday waay liljunubi lab iyo dhedegba labada waa loo isticmaalaya liljunubi waay liljunubi kii janaabada qabay nin ha ahaado masnaan ka ahaatee idaa araada huwa junubkii markii uu doono an yacuud haddi laakiin meeshan wuxuu la hadlayaa ninkii le waay tan ninkii leyo waay idaa araada huwa haddii uu doono junubkii ninkii janaabada qabay an yacuuda inuu u laabto liljimaaci way galmo mar labaad mar ho mara sameeyey galmadii haddii marka mar labaad inuu u laabto uu rabo in haddana soo weyse qaato waay haddana mar saddaad haddii u baahdo inuu soo weyse qaato waay mar afaraad haddii u baahdo haddana saas le waay ilaa xaajadiisii ka gaaro waay mar walbo fa inahu anshadu lilcawdi buu dhahy nabig alay slat slaam laabashada ayaa farax gelinaya waa jeclaysiinaya qofka walba qofba kasta marka tabartiisaa ku xidhan tahay qofkii hal mar ku eg bes maxaa u laabanaa wayse qaadkiisii waa iska qabaysanaya kaas sooma waa laakiin qofkii laabasho rabo waay qofkii laabasho rabo waad la sunayn waa kaalmaynaya kaalmo waay aw amase araada uu doono annawma hurdo naagtan waa ku jirta ayadana hurdada waa ku jirta waayahay midka kale naftarkiisii laakiin khitaab ahaan nebiga wuxuu ku wajahay ragga haddii dumarka haddii iska weys- iska weyse qaatanaya ma u fiican tahay jimacagaasi heligaysa aw araada nawma ama hurdo uu doono hurdo uu doono waay isagoo janaabo qaba ayuu rabaa hurdo inuu hurdo inuu weyse qaato waay qaboosum kama gaarayo waa inuu weyse qaato aw ilakl ama cunitaan janaabo qabaa inuu wax cunuu rabaa soo maha inuu weyse qaato waay aw ishurba mase cabitaan uu rabaa inuu weyse qaato waa sunno waajib ahla intan dhammaantooda lixadiidi abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayh wala alih wasalama qaala wuxuu dhahay idaa ataa axadukum axadkiini markii u tagaayo ahlahu ehelkiisii waay hadda marka yaa waay meeshaan raggii soo maa raggii waay uma kadib araada uu doono an yacuuda inuu laabto mar labaad hee falyatawada hasoo ha soo weyse qaato waay falyatawada amar had meeshaan waay laakiin amarkaasi waa amru nadbim waay amru istihbaab waay saarifa lahaaya nebiga isagoo saarifa lahaaya iyo walixadiidi caiishata radia allahu canha ana ras saxiix waa adeerkan iyo walixadiidi caiishata radia allahu canha ana rasuula allah rasuulka ale sala alay slam kaana wuxuu ahaa idaa araada markii uu doono an yanaama inuu hurdo wa huwa walaal waa isagana junuubon janaabo u qabo tawadaba weyse qaadanaya wudu'ahu ka wudu'ihi weyse qaadkiisii oo kale lisalaati u weyse qaadanaya qabla an yanaama hurdadiisi ka hor waay wafii riwaayatin riwaayad dhexda waxaa ku sugan laha caaisha u sugnaatay fa araada waa doonay nebiga ayaa kula oo fa araada uu doono dheh ayaa kula n wa cuno wax cuno aw yanaama u hurdo hee waa weyse qaadanayay sidaasa laga wada saxiix way riwaayadan ayada muslimaa soo saaray badiga arbaca midka afaraad ama afar alwuduu weyse qaad way qabla alqusli qabowska ka hortiisii in la weyse qaato qofkii janaabay u rabo inuu ka qabeysto qabowska hortiis maxaa loo sanaa inuu se weyse qaato weyse qaad kaamilaas lixadiidi caiishata radia allahu canha qaalad inay dhahday kaana rasuulullahi rasuulka al wuxu a sal lla alay wasalama idaa qhtasala markii soo qabaysa soo soo qabaysto min aljanaabati janaabada xaggeeda min aljanaabati janaabada xaggeeda ka soo qa- qabaysto yabda-u waa bilaabaayay fayaqsilu waa dhaqaayay yadayhi labadiisii gacmood uma yunfriqu waa shubaayay biyamiini midigtiisa calaa shimaalihi bidaxdiisa dusheeda ku shubaayay fayaqsilu waa dhaqaayay farjahu farjigiisii waay uma kadib yatawada waa weyse qaadanayay farjigiis muxuu dhigaa waa istinjo iyo wasakhi meeshaas in la zuuriye waay manidii iyo waxyaabahaasi oo waxyaabahaasi qoyaanki uma kadib yatawada waa weyse qaadanaya waduuahu ka waduuhi weyse qaadkiisii oo kale lisalaati salaada waay alxadiida atima alxadiida dhamaystir xadiidka waaye sidaas waaye marka weyse qaadka s- oo waa banaan tahay ee waa suno waa in lasoo weyse qaado haddii qofka asagoo aan weyse qaadanin janaabadii ka qabaysto u niyeysto asqarkii iyo akbarkii labadaba ma ku filan tahay waa ku filan tahay ha waa ku filan tahay weysadii waxay galaysaa qabooskii dakhala alaqalu cala alakthar ayaa la yidhahda dakhala alaqalu cala alakthar aqalu maxaa waye weyse qaadkii waaye meeshani aktharkii waa midkii weynaa janaabadii hoos tagayaa hal qaboos waa ku filan tahay marka laakiin sida sunnada maxaa waaye inuu soo weyse qaato markii weyse qaato uu qabeysto waayo waayahay sidaasa sunnada shan hamsa cinda nawmi hurdada agteedii waayo tii hadday soo marray hurdo haddana meesha maxaa usoo celiyay tii hadday maxay ahayday qof janaabo qabo markii hurda uu rabo in weyse qaasa ahayday tanna sida adiba janaabo qabo ama janaabo la-aan ahaw ee inaad markii hurdayso aad weyse qaadatid waayo waa sunna asaguna cinda nawmi hurdadii agteeda way lixadiidi ilbaraa ibnu caazibin radia allahu canhu qaala inuu dhahay qaala nabiyu wuxuu dhahay sal alla alay wasalam idaa aatayta baraa haddaad tahay haddii aad tagayso madjacka makaano jiifkaadii meeshaad jiifanaysay markii aad tagto fatawada weyse qaado wudu'aka ka wudu'ika weyse qaadkaagii oo kale lisalaati salaad aad u weyse qaadanaysay weyse qaado waa weyse kaamila waay uma dajic kadibna seexo jiifo jiifso oo calaa shaqika dhinacaadi dushiisi ku jiifo dhinacii alaymani midigta waay uma qul hee ducudii dheereeday allahuma allahuma hee aslamtu nafsii ilayk wawajahtu wajhii ilayk wafawdtu amrii ilayka waalجatu dahri ilayka raغbata warahjan warahbatan ilayk laa malja walaa manja ilaa ilayka aamantu bikitaabika aladii anzaltahu binabiyika aladii arsalta kadib waxaa waaye soo saas akri ducudii waay dheerayday alxadiida atima alxadiid haddii saas ku dhimato qofka waxaa waaye si fiicana ku dhintay dhahaay nabiga alayh salatu wasalaam الباب السادس والله سبحانه